bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa jenaraal maxamuud maxamed axmed faadhigo waxaan ku suganahay aagga hadda wax ka socdaaneen oo meesha la yidhaahdo timirshe baan hadda ku suganahay afhayeen waxaa nagu maqaalo ah in xalay ay dhacday duqayni duqaynta ayaa lala beegsaday xageese ka dhacday faadumay duqayntaasi waxay ka dhacday aagaga nimanka lagu saldhigyada u ahayd oo ay ka mid tahay il oo ay ka mid tahay camayra iyo meelo kaleeto weli aan hadda magacyadooda haddeen aan xasuusan laakiin isla aagaas oo saldhigyo ay ku lahaayeen ayaa arrintaasi ka dhacday yaa lala beegsaday imise duqaynood ayay ahaayeen waxaa lala beegsaday nimankii daacishka ahaa ama isis ku dhuumaalaysanayay buuralayda muxuu ahaayey aagga bari duqaymaduna waxa weeye dhowr duqaymadood oo isdaba jooga bay ahaayeen oo haddee habeene bay ahayd oo waxa weeye jigta un iyo dilaagada un baa la maqlaayay ciidan marka haddeer ma odran karno kow iyo laba iyo saddex bay ahaayeen laakiin duqaymo fara badan baa loo geystay maxay khasaare geysteen duqaymahaasi faadumaydo haddee khasaarada horta dee aaggii weli ciidamadu way kusii socdaane ciidamadu markay barnaamijka ciidamadu waxa weeye meelaha wadooyinka ah oo ay nimanku maxaa loomar dhulka sidaa markaan juquraafi ahaan dhulka kuu sheego dhulku waa dhul booraley ah dhul aan muxuu ahay lug lagu mari karin iyo dhul muxuu ahay wadooyin labintaba waa jiraan marka wadooyinka iyo meelihii ay marayeen baa ciidamadu ka xireen nimanka haddee dhulka muxuu ahay daayeer maahane me wax mari karaa uyin jirin bayna iyagu ku sugan yihiin laakiin waxa weeye wadooyinka waa ka xiran yihiin nimanka ay mari lahaayeen
ma jirtaa in ciidanka miino geed loo saaray maalinimadii shalay oo ay khasaare gaarsiisay miinadaas miina waxa weye sideedaba horta haddaad maqasho ciidan baa miina dad baa miino dhigay ama ciidan baa miino dhigay horta waa qaab fuliynimo ah waa qaab ciidankaas uu caddaynayo ciidankaas ciidan kabarla inuuyan ahayn waa qayba caddaynaysa ciidankaasu inuu ciidan muxuaha cabsoonayo oo ciidamada kusoo socda waa jiraaneen marka arrintaasi laakiin wax khasaare ah oo haddana kuu sheegi karaa ma jiraanin lix nin baa firidhooyin laga soo gaareen firidhooyin baasha firidhadeeda meelgeeda bayna saaray waana qaabkaasayna u dhacday marka ma ciidan lugeynaya ayay haleeshay mase gaari ay saaraayeen maya ee waxay haleeshay gaari ay saaraayeen bay ahayd gaari waxama gaarin ganaasna baabuurka saaraa lix ka mida baa firirro firirro ay soo gaareen firirro aan macno lahayn oo meeshoodiiba ma soo dhaafine bay ahaayeen dhaawacyo salan bay ahaayeen dhinaca kale ciidamada puntland qaybtooda ugu horreysaa xaggee ku sugan yihiin marka ciidamada muxuu ahay meel degan oo satara ma aha ee ciidamadu waxay ku socdaaneen meelaha nimanku ay ku jiraaneen baa godadkooda la rabaa in loogu daato haddii la hayno godadkoodii baa lagu socdaa marka balidhidhin ma dhaafeen hadda baliga waa la dhaafay waa la dhaafay baliga mar horaa la dhaafay ma jirtaa inay miinooyin iyo qaraxyo la kulmeen intii ay waddada kusii jireen ciidanku ciidamadu faadumay waxa weeye waxyaabahaas oo dhan waa iska jiraaneen laakiin ciidammadu farsamadooday wataaneen technicationkeeday wataaneen waxa weeye waa waxaasoo dhan miinaha waa waa waa waa jiraan si taxadar lebeena ciidamadu u socdaaneen oo miinooyinka isaga isaga saarayaan marka wax celinaayo ma aha ciidanku waxaas wax celinaayo ma aha hawshoodu waa si toosa iyo waajibaadkooda u gudanayaan haddii ilahay idmo ma jirtaa in dowladda puntland ay cafis u fudisay rag ka tirsanaa ururka daacish oo isa soo dhiibay waa jidhaayo muddo dheer baa arrintaa laga shaqaynayey madaxweynaha siciid cabdullaahi deni muddo dheer buu arrintaa ka shaqaynayey oo dadka dadka deegaanka oo la qalday inay dadkooda muxuu ahaayey u caqli celiyaan oo muxuu ahaay hawshaas ay ka soo saaraaneen oo ciidamada ajnabiga ahu dalkeena kusoo duulay si ay u sahlanaato in muxuu ahay waajibaadka ciidamadu ay ka gutaaneen marka arrintaasu dad badan baa waa muxuu ahay arrintaas ka ka waantoobay oo isa soo dhiibay oo maanta guryahoodii si nabada u jooga waa imise dadkaasi ma dadka deegaankaabay kasoo jeedaan mase ajaanib baa ku jirta maya ajnaa'ibta nimanma ajnaa'iba oo iyaga muxuu ahaayey howlgal lagu qabto waa jiraaneen oo la wareysanayey oo isugu jira muxuu ahaay afrikaan iyo isugu jira soomaali isugu jira laakiin dadka deegaanku waa gooni iyagu tiradoodu waxa weeye waa dad muxuu ahaayey tiradoodu hadeer kow iyo laba ma oran karo lakiin dad badan baa soo dhiibay oo jooga oo kusoo laabtay waxaas cafiskaas ka faa'iidaystay ajaaniibta aad sheegayso dawlad ahee kasoo jeedaan waase imisa laba dowlada sudan ay kasoo jeedaa nin wuxuu kasoo jeedaa muxuu ahaayey nimanka la yidhaahdo etoobiya ninna wuxuu kasoo jeedaa koonfurta soomaaliya buu kasoo jeedaa afartaa nin waxaa lagu qabtay muxuu ahaayey howlgal baa lagu qabtay
gee lagu qabtay
agagaas baa lagu qabtay hadda howl ciidanku hawsha kaga jiro baa lagu qabtay iyo iyo meesha la yidhaahdo banladidin qayb baa lagu qabtay meesha la yidhaahdo timirshe qayb baa lagu qabtay marka waa hawshaasu si joogtaa bay u socotayo waa afartani waa waa la qabtay
marka iyaga ma cafis baa loo fidiyey mase xabsigay ku jiraan maya maya maya cafis cafis iyagu cafis dee ma leho nima la qabta weeye iyagu cafis isuma iskuma soo dhiibin nimankaas cafis isuma soo dhiibin ma jiraa dad kasoo barakacay tuulooyinkii ay deganaayeen oo boosaaso iyo soo gaaray carmo migii magaalaba horta waa laga soo barakacay dadka xoole dhaqaltada ah oo deegaamadaas xoolaha ku dhaqan jiray waxa weeye horey bayba iyagu u diideen in dadka muxuu ahaayey ay dadku si ariftooda loo ogaan horey bay u diideen dadkaas waa kasoo guuray oo reer miyiga ah reer magaalkana tuulooyin waa jiraan kasoo baxay oo kasoo ahay muxuaha dhulkooda kasoo barakacay dowladaana muxuu ahaayey dadkaas wixii tasiilaad ay u baahnay dowladdaa siisay